shaqada haysaan waa shaqo wanaagsan weeye waa shaqo noobal ah waa shaqo wax soo saarkii dalka dhaqaalihii dalka lafdhabartii dhaqaalaha oo xoolaheenna ah xanaanayntooda daawayntooda tallaalkooda waxay ila tahay wax ka muhiimsan oo la qaban lahaa ma jirto waa ku maadeeya wasiirku uu ka hadlay fartiin buuna idin faray ah in dadka aada u tegaysaan aad waxaa ka muhiimsan xoolaha la durayo iyo xoolo dheefka la tallaalayo daaweyntiisa dialoga iyo discushanka iyo hadalka aad la yeelanaysaan xoolo dhaqatada muhiim ah runtii dalkeenna waa la socotaan dhib badan baa ka jirta dhibta ugu weynna waxa weeye waa abaaro siglikal ah oo hadday sanad roob la helo sanadka dambe aan la helaynin waxaa aada isu bedelay cimaladii dalka waxaa aada isu bedelay environmentkii waxaa lagu ciyaaray oo la burburiyey ecologigii dhammaan ee dalka ayaa si xun loo isticmaalay walow aada moodo dhanka meelaha qaarkood inaan ka ladifannahay haddana way muuqataa dhibta environmentka ahoo ay keenayso abaarta rikarantka ahoo soo laalaabanayso oo lala socotaanoo sanadkii lasoo dhaafay boqolkiiba toddobaatan xoolaheenni waa ay dhammaadeen xal bay inuu ka baantataa laftigeedu ma muuqato dadaal caalami ah ama mid dalka ah ee lagu badbaadinayo bii'ada aad uma muuqato hadda marka waxaan u baahannahay situationka siduu yahay inaan ula noolaanno oo aanu isku dayno ilaa environment ma soo celin karno dhuxushii la gubay geedihii la jaray gaaliskii iyo dhibaatooyinka subsamay in environmentka dib loo soo celiyo oo suu ahaan jir lagu soo celiyo wakti bay qaadanaysaa iyo juhda tiro badan iyo dhaqaalo tiro badan oo hadda aanaan haynin waxaan u baahnay marka in dadkani sida ula noolaan lahaayeen environmentkaasi in aad wax badan haddaad tihiin dhakhaatiirta xanaanada xoolaha aad aad maaragtay aad aad wax ka tartaan waanaad u sheegi kartaa runtii we admire dadka oo dhakhaatiirta oo xoolaha daweeyaay waxaan isleeyahay waa dad naga fiican oo naga aqoon badan waxaa weye waxaan hadlaynin oo halkaan laga haya aan lahayn haddaad daaweynaysaanoo cuurkooda garanaysaan ya dabcan sibtamis baa jira xoolaha aad ku garataan ya nin xanaada xoolaha daaweyn jira dhakhtartagaa la yidhi marka marka kii dhakhtarka ahaa oo wax daaweynaya baa garan waayo cudurkiisi marka wuxuu yidhi war aniga oo kula hadlaaya miyaad garan weyda waxay hayaan kuwa aan hadli baan maalba daaweynaya marka shaqada haysaa waa shaqo runtii aad iyo aad u muhiim u ah marka waxaan u baahannahay labo mid waa daaweyntii iyo wax hadda jira saan u haysan lahayn u xanaanayn lahayn uga hortegi lahayn inay naga dhammaadaan sababto waxa wey lafdhabarta dhaqaalaha soomaaliya waa la socotaan waa life stock weeye ma aanaan gaarin hadda khayraadkii kale naturalka ahaa su ah in uga faa'iidaysano weli meeshii baan taagannaha weli horumar kama aanaan samayn badda kalluun kama aanaan samayn beere kama aanaan samayn macdan kama aanaan samayn shidaal kama aanaan samayn waxaasoo dhaqaalaha dalku leeyahay weli waxa aanu ku dhisannahay waa neefkaa la dhoofinayo dhaqaalaha puntland wuxuu ku dhisan yahay neefkaas xoolaha aan u dhoofinayna carabta wey marka inta aanu heerkaa kale uga gudbayno waxaan u baahannahay kan inaanu juhdi badan gelinno marka dardaaran waa qabtaan aqoontii waa haysaan waa idin bogaadinayaa waxaan idin leeyahay nabad ku taga nabad ku soo laabta waxaana hadda aan sheegayaa